بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله الحديث الخامس والثلاثون حديث كصدن يشنات وكمدة من جوامع الأخبار عن ابي هريره رضي الله عنه قال وفير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi camal ibni aadam oo dhan yudaacafu waa la laalaabayaa alxasanatu halkii xasano ama halkii ajar bicashri amhaaliha toban laabkeeda wey ilaa sabcimi'ati dicfin ilaa toddoba boqol oo laalaab ayaa ilaahay u laalaabaya subxaana wa tacaala qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi ila sawma ilaa soomka mooyaane soomka waa laga soo reebay fa innahu lii soomka anigaa iska leh wa ana ajzii bih anigaana addoonkayga ka abaalmarinaya yadacu wuxuu ka tegayaa addoonka shahwatahu shahwadiisa iyo wixii naftu ay jeclayd wa tacaamahu iyo cunnadiisa ayuu ka tegayaa min ajlii aniga dartee ayuu uga tegayaa lisiyaami farxataani qofka sooma laba farxadood ayuu leeyahay farxatun farxad cinda fitrihi markuu afuraya agteeda ayuu farxayaa wa farxatun farxadna cinda liqaa'i rabbih markuu rabbigii la kulmayo subxaana wa tacaala la kulanka rabbigii agtii ayuu ku farxay walakhuluufu fami saa'imi qofka sooman raa'ixada afkiisa ka soo baxaysa adyabu way ka caraf badan tahay cindallaahi alla agtii min riixi lmiski miskiga udgoonkiisa wasawmu junna soonku waa gaashaan waa gaashaan min cadaab illaah waidaa kaana yowmu sawmi axadikum haddii axadkiin maalinkuu soomayay ay ahaato maalinkaa uu gaaro falaa yarfus yuusan hadal xun ku hadlin walaa yaskhab yuusan buuqin fain saabahu axadun hadduu qofi la caytamo u caayo ow qaatalahu ama uu la dagaalamo falyaqul ha yidhaahda inii mru'un saa'imun anigu waxaan ahay qof sooman muttafaqun calayhi ciidkan wuxuu ku saabsan yahay soonka iyo fadliga uu leeyahay soonka fadliga uu leeyahay sida xadiidkan ku sugan macnaheedu maaha ramadaan keliya inay tahay waa soomka ama waajib ha ahaado ama tatawuc ha ahaado soomku fadli badan buu leeyahay allah subxaana wa tacaala soomka waa la gaar noqday acmaasha kale ee saalixada ah qofka waxa lagu abaalmarinayo waa la yaqaan hal xasana hadduu sameeyo toban jeeraa ilaahay u laalaabaya toban xasanaa looga dhigayaa ilaa toddoba boqoloo xasanu alla u gaarsiinaya hadduu doono subxaana wa tacaala waa wax la yaqaan laakiin qofka sooman waxa lagu abaalmarinayo ilaahay keliyaa yaqaana subxaana wa tacaala ilaahay baa gaar la noqday arrintaas waa la qariyey sababta loo qariyo waa maxay sababta loo qariyo waa fadliga iyo weyninka uu leeyahay ajarkaas dartii ilaahay gaar noqoshada ula gaar noqday abaalmarka iyo wuxuu ugu talagalay addoonka saa'imka ah addoommada kale waa ka qariyey maxaa yeelay ajar aad u fara badan ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay inuu ku abaalmariyo addoonka u sooma asiga dartii xadiidkaa marka nebiga calai isalaatu wasalaam markuu sheegay fadliga soomka uu leeyahay iyo ballanqaadka allee ah anaa ka abaalmarinaya addoonkayga oo wuxuu ka tegay shahwadii iyo cunnadii aniga dartay buu uga tegay min ajlii waa daliilu likhlaas oo camalka inuu ilaahay dartii qofka u qabto wuxuu u sooman yahay waa inay alla dartii ahaato ma aha in la yidhaahdo in lagu ammaano inuu doonayo ama uu dhaqaalo ku raadinayo midna bal ilaahay buu ajar uga rajaynaya subxaana wa tacaala maadaama marka soomka fadliga uu leeyahay waxaa jira waxyaabo qofka sooman soomkiisa wax u dhibaya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam nooga digay waxyaabahaas waxaa ka mid a caayda iyo aflagaadada markuu qofku sooman yahay mar walba caydu xaaraam waayo iyo hadallada xunxun ee lagu hadlo laakiin markuu sooman yahay arrintiisu waa sii adagta intii hore waa ka daranta way ka adagta maxaa yeele soomkaa dhaawac gaaraya ajarkii faraha badnaa iyo fadligii faraha badnaad heli lahayd ayaa kaa dhaawacmaya sidaa darteed nebigu wuxuu leeyahy axadkiin haddii maalinkuu sooman yahay ay tahay oo la gaaro rafath yuusan samaynin alrafath markii soomka laga hadlayo waa alkalaamu alfaaxish waa hadallada xun waay waa alkalaamu alfaaxish hadallada xunoo lagu hadlo rafad yuusan samayn war xun yuusan ku hadlin arrinta labaad uu nooga digay nebiga calai slat slam waa in la buuqo qaylada cayn iyo qaylo aflagaado waxyaabahaas oo dhan soomkaaga way dhaawacayaan mararka qaar waxaa laga yaabaa adigoon wax dhibaataa geysan wax culaysana xaggaaga uusan ka jirin cidnana aadan ku xadgudbin in adiga lagugu xadgudbo qofaa cay kula soo raadsanaya ama wuxuu isku dayayaa inuu dagaal ku geliyo qofkaasi ma la dagaalamaysaa ma la caytamaysaa mase waa ka gaabsanaysaa oo waa iska aruurinaysaa waa inaad ka gaabsata waay si soomkaaga uusan u dhaawicin oo waxaad leedaha anigu waan soomanah cayduu ku caayo waxaad uga jawaabaysaa innii saa'im aniga waan soomanahaad leedahay kelimadda innii saa'im macnaheedu waa maxay macnaha ma raba waayo inaan kula caytamo ma rabo inaan caydaada ka jawaabo dagaalkaaga aan ka jawaabo maxaa yeeley anigu waan soomanahay soomkayga inuu dhaawacmo ayaan diidayaa culamada qaara waxay yidhaahdeen ku dhawaaqi maayee niyadduu ka leeyahay macnaha saa isku waaninaya markuu damco inuu jawaabo ayuu naftiisa wuxuu xasuusinayaa inuu sooman yahay laakiin qowlkaasi waa qowl marjuuxa waxaa ka raajixsan waa uu ku dhawaaqaya wuu u sheegaya qofkii la dagaalamaya kii la caytamayo oo caynayo u sheegaya wuxuu leeyahay anugu kama jawaabayo waan soomana innii saa'im si soomkiisa uusan u dhaawacmin soomkana tatawuca iyo midka waajibka labadaba waa soo gelayaan fadaa'il الsawm الحديث السادس والثلاثون حديث كصدن اللحاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال الله وحيري من عاد من عادى لي وليا man caada qofkii la collaytama waliyan lii weli aniga aan leeyahay taqdiim iyo taakhiiraa ku jira man caada qofkii la collaytama waliyan lii weli aniga aan leeyahay macnaa weli owliyadayda ka mida qofkii la collaytama oo la dagaalama faqad aadantuhu waxaan ogeysiiyey buu yidhi alla bilxarbi dagaal qofkaasi dagaal aan u iclaamiyoon ogeysiiyey wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin addoonkayga iguma soo dhowaado shay axabba ilaya xaggayga looga jacayl badan yahay mima iftaradtu calayhi waxaan ku waajibiyey wamaa yazaalu cabdii addoonkayga ka zuuli maayo yataqarabu ilaya inuu aniga iigu soo dhowaanayo binnawaafili sunnooyinka xataa uxibbah ilaa aan jeclaado faidaa axbabtuhu haddii aan jeclaado kuntu waxaan ahaanayaa samcahu maqalkiisa alladii maqalkaasoo yasmacu bihi oo wax ku maqlayo wa basarahu araggiisa ayaan ahaanayaa alladii araggaasoo yubsiru bihi oo wax ku arkayo wa yadahu gacantiisa ayaan ahaanayaa allatii gacantaasoo yabdishu biha oo wax ku qabanayo wa rijlahu lugtiisa ayaan ahaanayaa allatii lugtaasoo yamshi biha uu ku soconayo walain sa'alanii hadduu i weydiiyo la uciyannahu waan siinayaa walain istacaadanii hadduu i magan galo la uciidanna waan magan gelinayaa wamaa taradadtu can shayin kama taradudin buu yidhi alla shay ana faaciluhu aniga aan ahay mid samaynaya taradudii ay mila taradudii taradudkayga oo kale aan ka taraduday can qabdi nafsi lmu'mini qofka mu'minkaa naftiisa qibdooshaheeda inaan naftiisa qaado yakrahu lmowta mu'minkii geerida ayuu nacayaa wa akrahu masaa'atah aniguna waxaan nacayaa inaan dhibo dhib yacni in xumaantiisa iyo dhibkiisa ayaan idhibaya oo yacni diidaya walaa budda lahu min geeriduna waa laga maarmaan geedo geeridu waa laga maarmaan oo waa dhimanayaa qofka xadiidkan waa xadiidulqudsi waay lafduhu waa min annabiyi sala allahu calayhi wasalam wa macnaahu min allah lafdiga xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa leh laakiin macnaha waa macno ilaahay xaggii ka yimi subxaana wa tacaala waa xadiidulqudsi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay qofkii la collaytama weli owliyadayda ka mid ah waxaan ogeysiiyey dagaal anaa la dagaalamaya qofkaas qofkii ilaahay la dagaalamana waa halaagsamay waa qof halaagsamay wey weliga ilaahay yaa waayey subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala asigaa noo sheegay owliyadiisu waxa ay yihiin alaa ina wliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kanuu yattaquun owliyada alleh cabsi iyo murugo dushooda ma ahaan mana baqayaan mana cabsanayaan yacnii ma cabsanayaan wax murugaana arki maayaan yaa waayo owliyadaas alla waa sifeeye wuxuu yidhi aladiina aamanuu owliyada alla waa kuwa allaahio rasuul rumeeyey wa kaanuu yattaquuna ilaahayna ka baqa subxaana wa tacaala walidaalika culammada qaar waxay yidhahdeen ayagoo aayaddaa ka qaadanaya man kaana taqiyan kaana lilaahi waliyan qofkii taqiya oo ilaahay ka baqa waa weli min wliyaai illaahi caza wajal qofkii marka weli ilaahay ah oo min awliyaa illaahi caza wajalla ka mid ah iska ilaali inaad la dagaalanto inaad colaadiso inaad necbaato iska ilaali maxaa yeelay la dagaalanka dadka saalixiinta ah ee mutaqiinta ee awliyaa ullaahi caza wajal lala dagaalamo waxay ku dhexal siinaysaa inuu ilaahay kula dagaalamo hadduu ilaahay kula dagaalamona waad halaagsanta allah wuxuu leeyahay faqad aadantuhu bilxarbi waxaan ogeysiiyey oon u iclaamiyey dagaal qofkii weligayga la colaytama wuxuu yidhi alla subxaana wa tacaala addoonkayga iguma soo dhowaado shay aan ka jeclahay wixii aan ku waajib yahay meesha waxaa laga qaadanayaa nawaafisha ama sunnooyinka iyo waajibaadka in waajibaadku fadli badan yihiin xadiidkaana u daliila oo allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyay addoonkayga iguma soo dhowaado wax aan ka jeclaha wixii aan ku farad yeelay waxaan ku waajibiyey waxaan ka jeclaha iguma soo dhowaado macnaha wuxuu iigu soo dhowaado addoonka oo igu caabudo waxaan ugu jeclaha oo ugu fadli badan waa wixii aan ku farad yeeloon ku waajibiyey taas waa waajibaadka in lala yimaado ka zuuli maayo buu yidhi alla subxaana wa tacaala addoonkayga inuu iigu soo dhowaanayo sunnooyinka markaad waajibaadkii la timaado waxaa la rabaa inaad tatawucaadkii raaciso sunnooyinkii inaad raaciso ood ilaahay ugu dhowaato subxaana wa tacaala addoonkayga ka zuuli maayo inuu sunnooyinka iigu soo dhowaanayo oo tatawucaadka uu la imaanayo ilaa aan jeclaado haddaan jeclaado anaa xifdinayo ilaalinaya xadiidka macnaha qaybta dambe waa intaas haddii aan jeclaado anaa ilaalinaya oo maqalkiisaa noqonaya oo araggiisaa noqonaya gacantuu wax ku qabanaya iyo lugtuu ku soconaya noqonaya macnaheedu ma aha inuu allah xibnahaaga noqonayo ilaahay waa ka nasahan yahay subxaana wa tacaala laakiin maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa waxaan waafajinayaa maqalkiisa waxaan waafajinayaa araggiisa waxaan waafajinayaa gacantiisa waxaan waafajinayaa lugtiisa waxaan khayr ahayn ma dhegaysanayo waxaan wanaag ahayn arki maayo waxaan wanaagsanayn gacantiisa ku qaban maayo meelaan wanaagsaneenna u socon maayo anaa khayr oo dhan waafajinaya addoonkaan jeclaado marka waa towfiiq ullahi caza wajal lilcabd waa waafajin allah subxaana wa tacaala addoonka uu waafajinayo khayru dunya walaakhira hadduu ilaahay ku jeclaado ilaahay wanaag oo dhan ayuu ku waafajinaya subxaana wa tacaala maxaa yeele alla ciduu jecel yahay ama qofkuu jecel yahay ilaahay ma cadaabo yahuudda iyo nasaaradu markay yidhaahdeen naxnu abnaa'u llahi wa axibbaa'uh alla muxuu ugu jawaabay qul falima yucadibukum bidunuubikum waxaad ku tidhahdaa nebi maxamedow hadduu ilaahay idin jecel yahay muxuu idiin cadaabaya muxuu dunuubtiinna iyo sayi-aadkiinna idinkugu cadaabaya lianna alxabiiba laa yucadibu xabiibahu midka wax jecel ma cadaabo qofkuu jecel yahay ilaahay addoommadiisa uu jecel yahay ma cadaabayo naartiisana waa ka badbaadinaya mar hadduu marka alla addoonkiisa jeclaabo wuxuu waafajiyaa wuxuu cadaabkiisa uga badbaadi lahaa oo khayr oo dhan ah xumaanuu ka ilaaliya dhagihiisa indhihiisa gacmihiisa lugihiisa ducadiisana waa ajiibaa walain sa'alanii la ucطiyanna halkan waxaa laga qaadanayaa acmaasha saalixada ah iyo daacada ilaahoo lagu dadaalo waa min asbaabi ijaabati ducaa asbaabaha ilaahay ducada kaaga aqbalayo subxaana wa tacaala waxaa ka mid ah inaad daacadiisa ku sugan tahay inaad daacadiisa ku sugan tahay ولذلك الله سبحانه وتعالى وحيري وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي هاي أجيبان أنا الرميان وأن كأقبل يا دعاء لكن أيضا وإن طاع الله هر وإن الرميان وأنا أوامرتي أجيبان أنا وأدوها أدوما ذي دعاء وأنا أقبل إياه marka daacada alla subxaana wa tacaala iyo acmaasha saalixadoo lagu dadaalo waa waxyaabaha keena in ilaahay addoommada ducadooda aqbalo waxaa cagsiga ka soo horjeeda macsiyada iyo xumaanta dembiga iyo macsiyadu waxay sabab u noqonayaan inaan ducadaada la aqbalin baryadaada inuusa ilaahay ajiibin subxaana wa tacaala intiina badan waa garanaysaan xadiidkii macruufka ahaa ee nebiga calayh salatu salaam uu sifaynayay ninkii dhibbanaa ee musaafirka ahaa ee basaasnaa oo boorka iyo rafaadka ka muuqday haddana gacmaha kor u taagaya ilaahay baryaya ilaahay ma ka aqbalay ducada nebiga wuxuu yidhi calayh salatu salaam lagama yeelin lagama aqbalin sababtu waa maxay xaaraanuu ku dhex jiraa macamuhu xaraam wa mashrabuhu xaraam wmalbasuhu xaraam waqudiya bilxaraam wuxuu cunayo wuxuu cabayo labiskiisa iyo wuxuu ku koraba waa wada xaaraan faannaa yustajaabu lah see marka duca looga aqbalaya qof xaaraan ku dhex jira sidee ilaahay ducadiisa u ajiibaya subxaana wa tacaala marka waa min mawaanic ducaa xumaanta iyo macaasidu waxyaabaha ducada in la aqbala diida ayay ka mid tahay daacada ilaahay subxaana wa tacalana waxay sababtaa in ducadaada la aqbalo xadiidkan alla wuxuu leeyahay walain sa'alanii la uctiyanah waa ballanqaad addoonkaygaas aan jeclahay hadduu wax iweydiisto i baryo waan siinayaa oon siinaya walain istacaadanii hadduu i magan galo oo shar iyo dhibaato uu iga magan galo la uciidanah waan magan gelinayaa oo magan gelinaya waa tawkiid alla wuxuu ballan qaaday wuxuu ka magan galo shar oo dhibaato ah inuu ka badbaadinayo wuxuu kaloo alla sheegay subxaana wa tacaala inuu ka taradudo taradudka macnihiisu shaki ma aha allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay kama taradudin wax ama shay aan raba inaan sameeyo sidaan uga taraduday qof mu'min inaan naftiisa gooyo sababtu waa maxay mu'minku geeridu macayaa ila geeridu waa la dhibsanayaa anigana waxaan nacayaa buu yidhi alle inaan dhibo oon xumeeyo qofka mu'minka maadaama aan jeclahay dhibkiisaa i dhibaya geeridiina waa laga maarmaanoo waa xaq waa inay dhacdo idan mu'minkii yakrahu lmowt wa ana akrahu isaa'ata asiga geeridii buu nacayaa aniguna inaan xumeeyaan nacaya walaa budda lahu minhu waana laga maarmaan dhimashadu kullu nafsin daa'iqat lmowt naf walba waa inay geeri dhadhamiso naf walba waa inay geeri dhadhamiso karaahiyada geerida macnaheedu ma aha qofka inuusan jeclayn la kulanka ilaahay subxaana wa tacaala qofka mu'minkaa ilaahay inuu la kulmo waa jecel yahay asagoo ka raalliya inuu la kulmo laakiin geerida xanuun bay leedahay sakaraaday leedahay qof walbana sakaraadkaas geerida iyo xanuunkeeda waa dhibsanaya gaal iyo muslim bari iyo faajir intaba waa dhibsanaya qof laga dhaafaayo oo la leeyahay geerida waa la ag marinayaana ma jiro haddii cid laga dhaafayana nebi maxamedaa laga dhaafi lahaa sala allahu calayhi wasalam waana ku dhacday waa kan lahaa laa ilaaha ila allah ina lilmowti la sakaraat asagoo madaxiisa wejigiisa biyaha marinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam oo sakaraatulmowtka u hayo ulaa geeridu sakaraad bay leedahay uu la xanuunsanaya calayhi salaatu wasalaam in muddo ah marka haddii cid laga dhaafi rasuulka laga dhaafi laha alayhi salaatu wasalaam geeridu waa xaq cid walba way ku dhacaysa bari iyo faajir qof mu'mina iyo qof gaala intaba laga tegi maayo laakiin waxaa kala duwan siday u dhimanayaan ayaa kala duwan sida xadiidka ku soo aroorta qofka mu'minka si sahlan ayaa ruuxda looga siibaya oo malaa'igtii baa naftiisa la hadlaysa iyadoo soo dhowaynaysa kafan qurux badan oo carfaysana waa lagu qaadaya qofka gaalkaana si xun ayaa nafta looga siibaya oo nebi wuxuu ku tusaaleeyey sala allahu caleyh wasalam suuf la qooyay kadibna biro galgaloola oo mudacyo galoola leh lagu soo jiidayo suufku markuu qoyo waa isku dhegayaa haddii bir la geliyey la damco in lagu soo jiido qaybqayb ugu soo go-ayaa soo maa sidaasoo kalea ruuxdiisa xoog looga soo saaraya jismigiisa ruuxda jidhkay ku kala cararaysa qofka gaalka ee munaafiqa xoogaa looga soo saaraya marka marka qaabka ay u dhimanayaan iyo xanuunka geeridu way ku kala duwan yihiin laakiin qof walba geerida waa dhadhaminaya rawaahu lbukhaariyu imaam albukhaari ayaa xadiidkan wariyey الحديث السابع والثلاثون حديث صدن يتضبات عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال وحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا لبدا بيعتميا أو وحكلا إبسنيا خيار أي ليهن انتيسن كلا تغين فإن صدقا هذي الرشيغان wabayanaa ay caddeeyaan buurika lahumaa fii baycihimaa beycooda ayaa loo barakeeyaa wain kadabaa hadday been sheegaan wakatamaa ay qariyaan muxiqat barakatu baycihimaa beecooda barakadiisa ayaa la baabi'iyaa xadiidka wuxuu ku saabsan yahay fi lbuyuuc nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay albayicaan albayicaan waa albaa'ic waalmushtari waa midka wax iibinaya iyo midka wax iibsanaya ilaan beecu labadaasoo ka yimaada mid wax laga gadanayo iyo mid wax gadaayo wa labadooduba khiyaaray leeyihin khiyaaray leeyihin maxaa laga wadaa khiyaarkaani cinda alfuqahaa waxaa loo yaqaanaa khiyaaru lmajlis waxaa la yidhahdaa khiyaaru lmajlis fadhiga la joogo ayay khiyaar ku leeyihin waxaa loola jeedaa marka labada qof markay wax kala gataan oo adigana aad adiga haddaad tahay qofka wax iibsanaya lacagtii baad bixisay asigana badeecadii buu ku siiyey welina waa wada joogtaan intaad wada joogtaan mid walbo labadiinna ka mida wuxuu khiyaar u leeyahay inuu beeci ka noqdo mid walbo labadiinna ka mida wuxuu khiyaar u leeyahay inuu beeci ka noqdo waxaa adigu khiyaar u leedahay inaad badeecadii u celiso oo aad tidhaahdo waxbaa igu soo dhacay badeecadii aan kaa gatay waan ka noqday badeecadaada qaado lacagtaydana isii xaqaad u leedahay asiga inuu ku yidhaahdo badeecadii ii soo celiya lacagtaada qaadana asigana xaq buu u leeyahay intii majliskaas lagu sugan yahay khiyaarulmajlis baa loo yaqaanaa meesha intii la fadhiyo labada wax kala gadanaysa mid walbahi wuxuu khiyaar u leeyahay inuu beeci ka noqdo hadduu marka ku yidhaahdo badeecadaadi qaado lacagta isii ma diidi kartid xaqna umali inaad diido maxaa yeele xaq buu le sharciga u ogol albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa intaysan kala tegin khiyaar bay leeyihiin khiyaarumajlis baa la yidhahda waa intaa wada joogtaan marka qaar waxaa dhici karta inaad saacado wada joogtaan oo qofkan dana kala kaala dhexeeya sheekaa idinka dhexaysa waxbaad kala gadateen majliskii baa ku sugnaateen laba saac kadib saddex saac kadib waxaa kugu dhaca soo dhacday inaad lacagtaadi ka qaadato waad dhihi kartaa badeecadaadii cisho lacagtanaysa xaq uma laha inuu ku yidhahdo waa iga gadatay maxaa yeelay khiyaarulmajlisa weli ku sugantihiin walidaalika ibnu cumar radia allaahu canhu waxaa laga soo naqliyey markuu wax iibsado hadduu ka baqayo in ninkii wax ka iibiyey uu ka noqdo beeci ninka inuu la sii sheekaysto oo wax la wadana uu rabo uu sheekay ama dan ka leeyahay inta baxo ayuu soo noqon jiray wuxuu u baxaaya waa maxay inuu khiyaarulmajliski baabi'iyuu rabaa waa ka tegayaa marka mar hadduu tago qofkii beeci waa waajibay marka lagama noqon karo khiyaarkii waa baaba'ay inta buxuu soo noqon jiray markaas kadib uu dantuu ka lahaa iyo sheekadu ka lahaa la dhammaysan jiray ilaa markaas beeci lagama noqon kare waa madhab ibnu cumar uu qabay culammada qaar waxay leeyihiin ma bannaana inaad u xeeladaysato ood majliski inaad baabi'isa aad u xeeladaysato laakiin ibnu cumar radi allahu canhu wuxuu qabay inay bannaan tahay waana samay jiro inta tago ayuu soo noqon jiray calaa kulli xaal khiyaarkan waxaa loo yaqaana khiyaarulmajlis waxaa ka duwan khiyaarka la yidhahdo khiyaar alcayb yani qofku haddii badeecadii ama ganacsigii ama badeecadu kaa qaatay ay ceebi ku soo baxdo kaasi markuu ceebta ku soo baxdo kuu soo celinaya waa kaa gatay guriguu aaday markuu guriga tago wuxuu arkay badeecadan inay cilooyin leedahay wuxuu xaq u leeyahay inuu kugu soo celiyo ood ka bedasho ama aad lacagtiisa u celiso khiyaarkaas waa gooni kan laakiin waxaa la yhahda khiyaarulmajlis waa intii meesha la fadhiyo wey fa in sadaqaa tasniyadu waxay ku socotaa waa albaa'ic waalmushtari labadaba ninka wax iibsanaya iyo midka wax laga iibinaya labadaba hadday run sheegaan oo beeci ka run sheegaan wa bayanaa ay caddeeyaan shayga hadduu cillo leeyahay inaa caddayso labadooda hadday run sheegaan oy caddeeyaan buurika lahumaa fii baycihimaa beecooda loo barakeeya hadday ka run sheegaan wax ceeba aysan qarin cillow og yahay uusan qarin kan wax iibsadayna ilaahay wuxuu u barakaynayaa wuxuu iibsaday midka laga iibsadana ilaahay wuxuu u barakaynayaa lacagtii la siiyey wain kadabaa hadday been sheegaan wakatamaa ay qariyaan ceebihii iyo cillooyinkii muxiqat barakatu baycihimaa beecooda barakadiisa la baabi'iya ilaaha barakada ka qaadaya subxaana wa tacaala ganacsiga ama beeca haddaad ganacsanayso oo aad tahay qof shaqaysanaya waxaa waajiba inaad laasimto runta waxaa kaloo waajib kugu ah inaadan dadka muslimiintaa khiyaanin oo aadan u qarin badeeco aad og tahay inay cillo leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray suuquu soo maray markaasuu wuxuu arkay nin raashin iibinaya raashinkuu iibinayo qaybta kore waa qallalan tahay qaybta hoosena waa qoyan tahay qallaylkii ayuu kor soo mariy roobaa uga da'ay hadda mar haddii raashin qoyan la arko dadku gadan maayaan intii qallaylkaadi uu kor soo mariyey wixii qoynaana hoos soo mariyay si aan loo arag nebiga calayhi salatu wasalaam gacanta buu inta geliyey raashinkii ayuu wuxuu soo saaray qaybtii hoose qoyneyd markaasuu yidhi waa maxa waxaan ninka wuxuu yidhi rasuulka ilaahay oo roob baa ku da'ay asaabathu samaabu roob baa ku da'ay markaasuu yidhi hallaa jacaltahu fowqa acaam qaybtan hoosee qoyan baa kor soo saartid buu yidhi maxaan hoos u gelisay man hashanaa falaysa mina qofkiina khiyaana nagama mid ahan buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam arrintaana qashiya khiyaano waa in qoyaankiina hoos la mariyo qalaylkiina kor la soo mariyo ganacsiga hadda jira qofkaas dadka suuqyada taga ama ganacsatada ah ama ka shaqaysta in badan xoogaal u yihiin qishka iyo khiyaanada ilaa dad ilaahay u naxariista mooyaane ganacsiga hadda aad ugu badan yahay waxaan wax wanaagsan ahayn oo dadka loo wanaajinayo waa ka qayb wax ebera oo one time oo liita ayuu wuxuu ku leeyahay kii birimada ahay waa waana ku dhaaranaya waxaa laga inuu ku dhaarto oo yidhahdo wallaahi waa noocii ugu fiicnaa waana beentiis waa noocii ugu liita laakiin wuxuu raba inuu kaaga gado lacagta kaaga qaado waa qishii khiyaano waay khiyaanaday ka mid tahay waxaan badeecada aad haysato waxaad ka og tahay sheeg waxba ha qarini risqiga ilaaha bixiyay subxaana wa tacaala laakiin risqi xalaala raadi risqi xalaala raadi waxaad arkaysaa lacagta shayga qiimihi uu joogo in laga been sheegayo in badan shay laga yaabo inay labaatan dollar u saaran tahay ayuu leeyahay wallaahi hal dollar keliya ii saaran hasee uga tanaasulaya halkaa dollar waa faa'iidadii maantoo dhan waxaan meesha u joogay waa waxaa laga yaaba labaatan dollar inay u saaran tahay waa kadaab waa beenaale ganacsigiisaasi wax barakaa yeelan maayo muxiqat barakatu baycihima barakadii beeca ilaahay ka baabi'inaya subxaana wa tacaala waana qishii khiyaanowa haddaad doonto qiimuhu kugu fadhiya ha sheegin sheega iibso waxaa tira intaasoo iigu fadhiya ayaa kaa qasbaya inaad qiimo sheegto haddaad laakiin qiimo sheegayso waa inaad ka run sheegto oo aad tiri aniga intaasaa ii saaran haddaadba sheegayso calaa kulli xaal runta in la laazima waajiba ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحو يراد التجار هم الفجار تجار تفجار وأيوب إلا من إلهي كبقة أو رن شاقة مويان لباس النبي كسر ريبه صلى الله عليه وسلم من إلهي كبقة قناعسي كرن شاقة صدقات كبحية كواسا كسر هري تجارة مرك خيانة وكو بدنتا غشك وكو بدنيا إزدوا مرينت وكو بدنتا بنت وكو بدنتا وحيبها صدنا وحرام waxayna baabi'inaysaa barakadii ganacsiga ayay baabi'inaysaa marka dadka ganacsada waxaa waajib ku ah inay iska ilaaliyaan wixii khiyaano ah inay iska ilaaliyaan wixii ganacsigooda barakada ka qaaday waana inay ka taxadaraan owlaaddooda iyo carruurtooda inaysan ku barbaarin ama aysan ku korin xaaraan guri xaaraani gasho guri barakala ma ah haddaa ilmahaaga xaaraan ku barbaariso naftaada iyo reerkaaga xaaraan aad ku badbaadiso wax barakaa yeelan maysaan adiga iyo carruurtaada iyo qoyskaagaba ilaaha barakada ka qaadaya gurigaasina wuxuu noqonayaa guri liita oo xaaraan iyo bakti ku koray xaaraantuna ma ahan keliya waxaad ka ganacsanaysa inay xaaraam noqonayaan dariiqaad ku raadinaysa waa inaad iska fiirisa iyo qaabka u ganacsanaysa qaab sharciga waafaqsan ood ilaahay uga baqaysa subxaana wa tacaala ku ganacso xalaala risqigaagana ilaaha hayo subxaana wa tacaala wafi samaai risqukum wamaa tuucaduun waxaan ilaahay kuu qadarin cuni maysa wax ilaahay kuu qadaray subxaana wa tacaalana ku dhaafi maayaan laakiin ka runshe ganacsiga muttafaqun calayh wallahu aclam wsala allahu cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin